بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى عاوي تاريخ تهي أفر تبشا بالقاعدة أه سنة كن يافر بقول يصدن يلبو هجرية waxaynu si toosa u bilaabi doonaa insha allahu tacaala casharkeennii tafsiirka ah waa bil aad garanaysaan oo ah bil ay waddamada islaamka intooda badan ixtilaal ku jiraan meesha innagu aynu joogno nafkeeda ixtilaal bay ku jirta gaala haysata yacni soomaaliya in badan oo ka mida gaala haysata xamar gaala haysata magaala madaxdii waa baqhdaad gaala haysata kaabul gaala haysata inta badan dhulka gaala haysata waqti ixtilaal waa waxaa laga yaabaa insha allahu casharkeennu intuu noo socdo in rag badan oo ka mida innagayna ka mida inaynu shahaado iskaba qaadanaa laga yaabaa ama waxaa laga yaabaa in ilaahay farxina siiyo subxaana wa tacaala ayaa dhici karta marka wakti oo munaasabad leh waa munaasabad muhiima leh waa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن كبلا بين استعاذة كتابكم أقرأ الاستعاذة وإلى يحلي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم داد أنتين القرآن كأفرضة وحد كبل أوضاع استعاذة ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان كيسكيري أعوذ وحن مغنقليا بالله الله سبحانه وتعالى من الشيطان شيطان بان كم جليا الرجيم إلا ديري إله نحريس لك ديري بسم الله مقع الله أيان قبلا بيا الرحمن الله صو الرحمن مد نحريس جود له الرحيم نحريس قارهن له alxamdu mahad oo dhan lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allahaasoo rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda uunka oo dhan rabbigooda alraxmaani allahaasoo ah alraxmaan mid naxariis guud leh alraxiimi naxariis gaar ahaaneedna leh allahaasoo maaliki yowmiiddiin ah maaliki midkii iska lahaa yowmi ddiini maalinta abaalmarinta iska lahaa iyaaka adiga keligaa baan nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adigaa keliga adiga keligaa baan nastaciinu ku kaalmo weydiisanayna ihdinaa allow nagu hanuuni alsiraada waddada allow nagu hanuuni almustaqiima ee toosan siraada aladiina kuwii waddadoodii allow nagu hanuuni ancamta aad u nicmaysay calayhim dushooda hayri almaqduubi kuwii waddadoodii aan ahayn almaqduubi loo carooday calayhim dushooda waladaaliin kuwii waddadoodina aan ahayn addaaliina ee lumay aan ahayn waxaynu ka bilownay marka alisticaada isticaadada maxaa jira ilaahay bayna amraya subxaana wa tacaala oo wuxuuna leeyahay sida hadda aayaddeenu akhrinay faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaan arajiim horta qur-aanka markaad akhrinayso ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad rabto inaad qur-aanka bilowdo ilaahay shaydaan ka magan gal baa la leeyahy isticaadadana waxaa ku jira masaa'il baa ku jirta masalada koowaad oo ku jirtaa waxa weeye horta waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin sida uu soo raray imaamu qurdubi inaanay qur-aan ka mid ahayn qur-aan inaanay ka mid ahayn laakiin lays amray oo qur-aanka marka la akhrinayo uu ilaahay amray subxana wa tacaala in la akriyo iyo markii shayddaanba wax inoo ka yimaadaanba mar kastaba oo shayddaan wax inoo ka yimaadaanba in layna amray inaynu shayddaanka aynu iska celinno in layna amray masaa'ilka kale oo ku jira waxaa ka mid ah goorma la akrinaya goorma ayaa la akrinaya waxaa la akrinayaa qur'aanka markaynu dhammayno mise waxaa la akrinaya qur'aanka markaynu bilowno maxaa jira faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi markaad qur'aanka akrido fastacid billahi min ashaytaan rajiim culimmada marka qayb baa waxay u qaateen waxay yidhaahdeen qur'aanka markii la dhammeeyo ayaa la akrinaya maxaa jira aayadda saasay sheegaysaa laakiin jamhuurul culamaa waxay yidhaahdeen maya qur'aanka markii la bilaabayo ayaa la akrinaya ee waxaa laga wadaa markii aad doonto faidaa arata faidaa aradta markaad doonto qira'ata alqur'aan inaad qur'aanka akhrido markaad doonto markaas ayaa la leeyahay akhri saas ayaa laga wadaa waxaana jira bay yidhaahdeen waxyaalo badanoo arrinkaa tusinaya waxaa ka mid ah qur'aanka inuu ilaahay subxaana wa tacala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waxa weeye weesadii waay idaa qumtum ila asalaati ban salaadda markaad u istaagtaan faqsiluu wujuuhakum marka markii salaadda loo istaago baa la weesaysanayaa mase horaa laga soo weesaysanaya horey baa laga soo weesaysanaya soo ma horaa laga soo weesaysanaya waxaa marka loola jeedaa markaad rabtaan inaad salaadda u istaagtaan waxa weeye markaas soo weesaysta kanna waa sidii oo kale waxaa kaleeto u daliila bay yidhaahdeen axaadiis kaloo nebiga ka sugnaatay sala allahu calayh wasalam oo nebigu habeenkii markuu istaago ayuu wuxuu ku furfuran jiray ducadii istiftaaxa ducadii istiftaaxa ayuu nabigeennu ku furfuran jiray sala allahu calayh wasalam ducadii markuu akhriyey buu markaa wuxuu yidhi nabigeenu sal ly slam acuudu billahi samiici alcaliimi min ashaytaani arajiim riwaayad waa riwaayad kalena acuudu billahi min ashaytaani arajiim riwaayad kalena acuudu billahi min ashaytaani arajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafsihi intaasba nabigeenna waa ka sugnaatay sala allahu alay wasalam asxaabu sunanka ayaa soo wariyey waana xadiis saxiixa waa marka nabigeenni markuu istaagay sala allahu calayhi wasalam oo istiftaaxii u akhriyey ayuu wuxuu akhriyey acuudu billaahi yidhi markaas shaydaankii ilahay ka magan galay subxana wa tacaala halkaas baa marka waxaa laga ogaaday in xilliga la akhrinayo ay tahay intaan salaadda la gelin baa la akhrinaya waxaa kale oo culimmadu ay isweydiiyeen waxaa kaloo culimmadu isweydiiyeen salaadda ragcad kasta ma lagu akhrinayaa matalan markii salaadda aynu akhrinayn ragcad kasta ma lagu akhrinayaa mase ragcadda u horraysa keliya ayaa lagu akhrinaya shaaficiyadii waxay qabaan laba qowl baa jira laakiin qowlka raajixa waxa weeye marka hore unbaa la akhrinaya marka hore unbaa la akhrinaya yacni markaad furfuranayso unbaa la akrinaya culimo kalena waxay leeyihin maya mar walba waa la soo celinaya mar kastoo aad qiraa'ada bilaabaysoba ilow qiraa'adii baa layna amray mar kasta waa la soo celinaya bay leeyihin saasay odhanaya waxaa kaloo la isweydiiyey salaadda markii la galo isticaadada ma salaadaa iska leh mase qiraa'adaa iska leh oo qiraa'adaynu akrinayno miyaa iska leh mase isticaadadaa iska leh faa'iidaana ku jirto waxay faa'iidadaas noo imaan doontaa gadaal bay noogu imaan doontaa culimmada intooda badan waxay qabaan marka waxa iska leh qiraa'ada iska leh oo matalan dad baa waxay qabaan ma'muumiintu inaanay qur'aan akhrinayn qofku markaad ma'muum tahay inaadan qur'aan akhrinayn khilaaf khilaafka iyaga u dhaxaya xilliga aan la akhrinayn iyadoo ay jirto haddana qolaasay qabta marka markaas acuudu billaahi min ashaytaan rajiim ma odhanaysaa mise qur-aan ma akhrinaysa waad iska aamusi waxa uu leeyahay ninka abu yuusuf oo ka mida ardaydii abu xaniifa wuxuu leeyahay waa la akrinaya ninka isagoo aan qur'aan akhrinayn buu acuudu billahi min ashaytaan rajiim maxaa jira salaada iska leh buyi laakiin sida raajixa waxaa iska leh qiraa'ada iska leh waxay kaloo culimmadu isweydiiyeen amar baa la bixiyey ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala idaa qara'ta alqur'aana fastacid billah amarkaan ma waajiba mase waa mustaxab jamhuurulculamaa waxay qabaan iyadana inuu yahay mustaxab inuu yahay oo haddii laga tago aan la soo celinayn sidaa ayay qabaan jamhuurulculamaa warkaas ayay qabaan fadliga ku jira isticaadada fadligeedu aad iyo aad buu u tiro badan yahay fadligeedana waxaa ka mid ah hubka shaydaanka lagula diriro waxa ugu weyn fadliga ay leedahay waa hubka shaydaanka lagula diriro shaydaanka dadka waa taqaan si loola macaamilo waad sarkaysaan ama waad iscafinaysaan ama waad isdilaysaan haddii aad dagaalantaan qaabka aad ula dagaalamaysaa taqaan laakiin shaydaanka qaab aad ula dagaalanto ma taqaanid ma arkaysa qaabkaad kula dagaalamayso marka muxuu yahay isagana mar walba dhibaatuu ku fari masiibuu kuu geysan waswaas buu ku fari wuu kaa xanaajin maxaad samaynaysaa waxa weeye inaad qaabka keliya aad kula dagaalami karto isticaadada wa ilahina ka magan gasho wey subxana watacaala nabigeenna sala allahu calayh wasalam wuxuu arkay laba nin oo agtiisa isku caynaya nin ka midabaa marka aad iyo aad u carooday ilaa ay xididadiisii dhiigga qaadaya ay soo baxeen nabigaa wuxuu yidhi sal slam ninkan kelimo ayaan garanayaa haddii uu odhan lahaa waxaa haya dhibtaa haya waa ka tegi lahayd saxaabadii baa weydiisay yaa rasuulallahi maxaa weeye acuudu billaahi min ashaytaan arajiim weye nin baa dhaqaaqay ninkii u tegey oo wuxuu ku yidhi nabigeenni sala allahu calayh wasalam sidaas ayuu leeyahay ee niyahow shaydaanka iska naar ninkii wuxuu yidhi innii lastu bimajnuunin anigu ma waa lewi waana diiday inuu yidhaahdo hawshii sidiisibu usii waday waxaa kaloo ka mid saxaabi inuu u yimi radia allahu tacaala canhu oo ku yidhi yaa rasuula allah shaydaanka ayaa ii yimaada markaan tukanayo salaadda uga waswaasiya nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaad odhanaysaa acuudu billaahi min ashaytaan arajiim saddex marra dhinacaaga midig ayaad xoogaa afuufitaan ka samaynaysaa sidaas weeye marka oo shaydaanka ayaa layskaga dhiciyaa wey hubkii shaydaanka hubkii shaydaanka waxaa kaloo laysweydiinayaa shaydaanka la sheegayo muxuu yahay shaydaanka la sheegayo waxa weeye jinni iyo insiba wey maxaa jira jinniguna wuxuu leeyahay mid shaydaana buu leeyahy dhib badan shaydaanka asalkiisa waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen culimmadu asalkiisa waxay yidhaahdeen waxaa laga soo uu ka yimi shadana shadanana waxa weeye bacda weeye bay waa bacda wax fogaade wa marka ninkaanu ficilkaasaa saxa bay yidhaahdeen hadal kalaa jira laakiin hadalkaasa raajixa marka waa nin ku fogaaday horta ilaahay naxariistiisii ka fogaaday ku fogaaday riwaayada iyo dhuminta dadka uu dhumiyo ku fogaade wa khayr oo dhan ka fogaade wa saas darteed waxay dhahan wax kasta oo dhib badnaada shaydaan baa la yidhaha wax kasta oo dhib badan oo aad la yaabto waa shaydaan nabigeennu sal lla slam ayga madow waxa uu ku sheegay inuu shaydaan yahay salaaduu gooyaa buu yidhi yaa rasuul allaahi famaa baalu shaydaan alaswad min alaxmar oo min alabyad maxaa u dhaxeeya shaydaanka cad iyo shaydaanka madow ayaa saxaabada weydiiyeen nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam shaydaanka madow waaba shaydaan waaba wuxuu yidhi ayga madow ayga madow iyo ayga cad maxaa u dhaxeeya ama ayga midabka kalena maxaa u dhaxeeya bay saxaabada weydiiyeen nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ayga madow waaba shaydaanba waaba shaydaan buu yidhi nabigeena sal ll slam shaydaanku marka waxa weeye jinka midkiisii madax adkaaday oo xaqii diiday oo ka fogaaday kaas wey dadkana sidoo kale kuwa madax adag oo dhibta badan iyagana shayaadiin baa la yidhaahdaa waa dhib badan yihiin ilahi wuxuu leey subxana wataala wakadalika jacalnaak wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwan shayaadiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli quruura marka inuu jin inuu dadka inuu ka yimaado bay ku tusinaysaa wey ma garanaysa shayaadiin baanu yeellay oo insi iyo jinniya baa ilahay leeyahy subxana wa tacaala halka ay dadkaas qoladaas weeye marka qolada ilaahay subxaana wa tacaala laga baryayo inuu kaa celiyo wey qoladaas wey masaa'ilka masaa'ishaas ayaa ugu muhiimsan waxaa ku jira isticaadada ku jira kuwaas ayaa ugu muhiimsan wey markaas kabacdi بسم الله الرحمن الرحيم أي عدنا لي باسم كيف عدنا نوي معنى بسم الله الرحمن الرحيم باسم سعدوك تهين و اسم اسم يو, يو باء جار المجرور لا يسكو دريو باء وحرف جرى يو اسم لا يسكو دريو باء دي ألف كي لغو تاقي لها با لغو قويي وعي رادين علمدو وحا لغو قويي استعمال كيسة ترضى بضان درتين ayaa looga maaray اقرأ باسم ربك الذي خلق بابا كتاغا ألف بابا كتاغا بالله باب لكن هل كان وح ألف بابا كتاغا مالك sidaa darteed ba culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa looga tegey isticmaalkiisa tirada badan darteed ayaa looga tegay jaar iyo majruurkaas marka sidaad ogtihiin jaar iyo majruur waa inuu meel ku xihan yahaw jumlo istaagi karto mustaqilo ah maaha wuxuu u baahan yahay meel uu ku xirmo asalna waxa ah ficil mudaaric inuu ku xirmo ayaa asal waxaa jira waxaa laga faa'iidaa tajadud bay yidhaahdeen culimmadu waxaa laga faa'iidaa mar kasta wax soo cusboonaanaya baa laga faa'iida waxa marka isweydiin leh wixii uu ku xiraan lahaa mee اسمنا والله وحركة لكن سدا أي أفضل ولا قوي مركا فعل كي وحي ومتعلق كوها ماشي أي اللي قوي سبب اللو قوي أنا وحوي هدي هل فعل كلية اللي وحي لها وحاو نقول لها هل كفعل كلية إلا أديك سبب لكن هذا وحوي بسم الله ومنهج الحياة نلش هذا منهج كيدي wax allaale waxaad qabiil qabanayso oo dhan ayaa la rabaa inuu ka hormaro hadda waxbaynu akrinaynaa waxaynu leenahay bismi illaahi aqra'u matalan waxbaan akrinay waxbaynu cunaynaa maxaynu u baahanaynaa bismi illaahi na'kul waxbaynu cunay waynu weesaysanaynaa bismi illaahi natawada wahaakada bismi illaahi narkab waxa weeye kulli inaad wax kasta in loo isticmaalo ayaa loogu talagalay saa darteed ayaa la gooyey meesha baa laga gooyey marka waxaa marka isweydiin leh ficilkaas xaggee buu tegayaa isimka ma ka hormarayaa mase waa ka dib maraya waxaynu odhanaynaa matalan naqra'u bismi illaah narkabu bismi illah mase waxaynu odhanaynaa bismi illaahi narkab ayaynu odhanayna sida caadadu ay tahayna waxa weeye in waxa uu ku xihan yahay uu hormaro ficilkii inuu hormaro taasa asal laakiin wayna bannaan tahay in la sameeyo sida marka wanaagsan waxa weeye inaynu bisinka hormarino bismi illah inaynu hormarino ayaa wanaagsan sababtu maxay tahay laba faa'iida ku jirta labada faa'iido ku jirtaa waxa weeye mid waxa weeye waxaynu barakaysanaynaa ilaahay magaciisa subxaana wa tacaala inay wax ka hormaraan ma rabo natabarrak ilaahay magaciisa aynu barakaysanaynaa bismi illaah isaga baynu hormarin midda labaadoo ku jirtaana waxa weeye lilxasri waxaynu samaynaynaa in aynu xasri samayno o aynu go'doominno aynu go'doon gelinno midka aynu cuskanayno oo umuuraheenna iyo waxa aynu bilaabayno aynu u cuskanayno inuu allah keli yahay subxana wa tacaala xasri maxaa jira haddii laga hormariyey jaar iyo majruurkii haddii laga hormariyey ficilkii uu ku xiraan lahaa waxaa laga faa'iidaa xasri baa laga faa'iidaa saas labadaa faa'iido ayaa marka ku jirta ba'da waxay yidhaahdaan culimmadu ba'du waa lifticaan ama waxay yidhaahdaan waxa weeye lililsaaq yacni waxa weeye musaaxabow ayay yidhahdaan labadaba way dhici kartaa bay kabacdi baa waxaa ku jira bismi markii la yidhi waxa loo idaafeeyey allah magicii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee la odhan jiray lafduljalaal magaciisa weyn ee allah leeyahay subxaanahu wa tacaala magacaasu waa magac allah u gaara subxaanahu wa tacaala lafduljalaala baa la yidhaha magac ilahay u gaara cid loo bixin karaa haba yaraatee ma jirto allah cid allah loo bixin karo ma jirto waa magaciisa magacyadoo dhan ugu weyn wey sidaa darteed baa waxaad arkaysaa qur'aanku markii uu ka hadlayo ilaahay asmaa'diisa allah buu u hormarinaya waxaa ka mid a huwa allahu aladii laa ilaaha illaa hu caalimu alghaybi washahaada هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم مركز مع اللهر مري الله ذا اللهر لفظ الجلالة وأنا أعرف المعارف سادوكتهين waa midka magacyada loogu aqoon badan yahay magaca magacyada loogu aqoon badan yahay weye lafduljalaal magacaas ayaa loo idaafeeyey oo meesha la keenay allah ayay culimmadu isweydiiyeen waxay isweydiiyeen ma sidaas buu allah wuu magac weligii ku ahaa oo allaahdaa sidaa ayuu ahaa mase ishtiqaaq buu leeyahay oo meel laga soo dhambashay ayaa jira oo laga keenay culimmada qayb baa waxay yidhaahdeen sidiisa ayuu isim jaamid oo weligii jiray oo calamo iskaga ahaa allah wey waxaana ka mid ah imaamu shaafici ragga hadalkaas qaba ayaa ka mid culimo kale waxay yidhahdeen maya ishtiqaaq buu leeyahay meel ayaa laga soo dhambashay oo laga keenay meesha laga keenana waxa weeye ilaah wey ilaah ayaa laga keenay bay yidhahdeen marka hore ilaah buu ahaa ilaah buu ahaa hamsadii baa la gooyey mucaraf baa laga dhigay allah laam baa lagu xiray allah baa laga dhigay saas bay leeyihin ilaahna waxa weeye ilaah ya'nihu ta'alluh waxa weeye yacni tacabud wax la caabudowa midkii la caabudowa haddii marka ilaah laysaga daayo wuxuu noqon lahaa ismu ljinsi wax kasta oo la caabudo ayaa soo gelaysa wax kasta oo la caabudo xataa dhagixii xataa dhirtii ayaa soo geli lahaa allah subxaana wa tacaala marka halkaa ayuu ka yimi oo ishtiqaaqa ayuu leeyahay iyo odhanaya culimo kale waxay leeyihin laah buu ahaa laah ayay odhanayaan laakiin sida raajixahi waxa weeye inuu yahay ilaah inuu ka yimi sida ayaa raajixa inuuna mushtaq yahay sida ayaa raajixa wa allah markii la yidhi marka bismi illaahi baa la yidhi waxaan wax ku bilaabanayo ama aan markaan wax qorayo aan qoraalkayga ku bilaabanayo magaca ilaahay subxaana wa tacaala ee allah ah lafduljalaal kaas baa waxaa la yidhi arraxmaan arraxmaan waxaa laga sifaynayaa allah baa laga sii sifaynaya sifawa ama nacti buu u sii yahay allah markaas baa waxaad odhanaysaa arraxmaan allihii ahaa arraxmaan raxmaan waa isim kale oo ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala oo ku yimi siiqa almubaalaqa ah ku yimi oo raxmaan faclaan buu ku yimi waxa weeye naxariis ka badatay wey naxariis ayaa ka badatay haraad markuu kaa bato maxaad odhanaysaa qofkaas waa cadshaan haraad baa ka batay kan marka waxa weye allah subxaana wa tacaala raxmaan naxariis baa ka badatay raxiimna sidoo kale waa magac kaloo ilahay leeyahy subxana wa tacaala raxmaan waa magac isaguna gaar ah al markii la geliyo haba yaraatee qof loo bixiyey ma jiro oo aan alle ahayn subxana wa tacaala sida allah subxaana wa tacaala aan cid kale loogu bixin karin walaa qof aan loo bixin karin walaa iskuul aan loo bixin karin iskuul baa jiri jiray allah la ohan jiray xamarka oo la jiri iskuulka magaciisa allah baaba la ohan jiray waa gardarro magacaan magac gaaro ilahay iska leeyahay way subxana wa tacaala asmaadiisa qayb baa jirta lala wadaago laakiin maxaa jira kuwa aan lala wadaagin alraxmaan sidoo kale ilaahay lalama wadaago subxana wa tacaala magac gaar ilaahay u ah aan lala wadaagin hallin baa la baxay raxmaan waa musaylamat lkadaab wa laakiin ashii ma gelin alxamdu lilah raxmaan ulyamaamah baa loo bixiyey raxmaan ulyamaamah isaguna wixiisu waa iska yar yihiinoo raxmaankii yamaamah meeshii yamaamo la oran jiray raxmaankeedii un baa la yidhi nin wax way qaban kara maaha xataa waxa weeye imaamuusan wax ka qaban kara laakiin allah subxaana wa tacaala raxmaan weeye laba tafsiir bay markay leeyihiin arraxmaan laba tafsiir bay leeyihiin tafsiir waa midkan hadda maray oo inta badanna la yidhaahdo oo waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala lahaa naxariista guud lahaaw allah wuxuu leeyahay naxariis guud oo naxariistaas yaa ka faa'iidaysanaya kull almakhluuqaat wax kasta oo makhluuqaada ayaa ka faa'iidaysanaya makhluuqaadka oo dhan ayaa ka faa'iidaysanaya taas mid wa oo arraxiim markaa la yidhaahdo ilaahay naxariistan waa mid gaar ah oo yuu u leeyahay mu'miniinta mu'miniinta ayuu naxariis gaara siinaya kanna waa la wadaagaan haddana naxariis gaaroo mu'miniinta siinaya aakhire jannu geynaya aakhire keliya miyaa maya adduunkana sidoo kale wey maxaa jira iimaankii baa ka mid ilahay iimaan buu ku siiyey subxana wa tacala naxariis gaara uu ku siiyey sidaa in la yidhahdo midda kaleeto waxa weeye raxmaan waxa weeye in la yidhaahdo midkii naxariistu ka badatay oo sifo ay u tahay ilaahay subxaana wa tacaala keliya ku tacalluqda oo aan mutacaddi ahayn oo aan gudbin markaan ilaahay naxariista guud lahaa waynu gudbinnay naxariistaas laakiin mid aan gudbin ay tahay oo arraxiimna la yidhaahdo naxariistaas tirada badan oo ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala ayuu makhluuqaadkiisa u gudbiyaa la yidhaahdo ibnu qayim iyo baa sidaa rajaxaya laakiin mufasiriinta iyo inta badan tan hore ayay qaadanayaan arraxiim sidoo kaleeto waa isim ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala laakiin waa isim aan sidii kii hore oo kale ahayn laba arrimoodba waa marka kooweede tan hore ayaa ka badan waxay yidhahdeen culimmadu idaa zaada albinaa hadduu binuhu kelimada binaheeda haddii uu zaa'ido zaada almacnaa bay yidhahdeen macnuhu waa zaa'idayaabay arraxmaan iyo arraxiim arraxmaan baa kelimaad badan baa xuruuf badan baan leeyahay xuruuf badan sidoo kaleeto isagana waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa muxuu ku sheegay ra'uufun raxiim inuu yahay magac marka sida raxmaan oo kaleeto ah maahina muxuu yahay waa magac isagana raxiima oo qof ilaahay bay nebigiisa uu ku magacaabay wa taasna wuu kaga duwan yahay labadaas macnoba way ku timaadaa waxaa ku jirta marka bismi illaahi araxmaan araxiim axkaam badan baa ku jirta isagana masaa'il badan baa ku jira masaa'ilka tirada badan oo ku jira kow waxaa ka mida fadligiisa marka horeysa fadliga uu leeyahy baa ka mid fadligiisu waa tiro badan yahay fadligiisu isagana waxa weeye shaydaanka ayaa lagula dagaalama hubka shaydaanka lagula dagaalamo isagoo isticaadadaba shaydaanka ayaa lagula diriraa oo nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waxa uu in badan noo sheegay in bismi illaahi wax badan lagu bilowdo oo shaydaanka looga magan karo cuntada markaynu cunayno bismi illaahi baynu odhanaya maxaa jira shaydaankii haddii kale shaydaankii baa xalaashanaya buu yidhi nabigeenna sala allahu alay wasalam xataa midkiin markuu reerkiisa u tegayo bismi illaahi ha yidhaahdo buu yidhi nabigeenna sala allahu calayh wasalam dharka markaad iska bixinayso bismi illaahi dheh buu yidhi nabigeenna sala allahu calayh wasalam maxaa jira haddaad dharka iska bixiso bismillaahi aadan odhan shaydaanka ayaa cawradaada ku ciyaaraya buu yidhi gurigaaga markaad xidhanayso bismillaahi dheh buu yidhi shaydaankuma furi karaya weelka dabooloo bismillaahi dheh wahaakada bismillaahi marka fadligeeda wax la soo koobi karo maaha masaa'ilka kale ku jira waxa weeye bismi illaahi waxay culimmadu isugu khilaafeen saddex qowl oo ah bismi illaahi ma aayad gaarah aayad gaarah oo qur'aanka si gaarah ugu jirta miya mase suurat alfaatixa keliya ayay aayad ka tirsan tahay mise kulli suura markii bara laga reebo suuratu tawba laga reebo ayay tahay aayad ka tirsan afraad waxaa laga dhigi karaa mase waxay kala tafsiilisaa oo kala googoysaa qur'aanka unbaa lagu kala saaraa intaas oo qowl ayay culimmadu u kala baxeen oo isweydiiyeen inay tahay aayad suuratu alfaatixa ka mida baa qaba imaamu shaafici iyo rag la mid waxay qabaan inay tahay aaya ka mida suurat alfaatixa waxaana ku soo arooray xadiid nabigeenna sal ly slam laga wariyey inuu leeyahay waa aaya min suurati alfaatixa xadiidkaas marka muran baa ka taagan rafcigiisii iyo waqfigiisii baa laysku qabtay muran baa ka taagan oo xadiidkii waa la kala rajixi waayey iyo dacfigiisii waa la kala rajixi lahay ilaa hadda culimo kale waxay yidhaahdeen faatixada ka mid maaha waxaana u daliila bay yidhaahdeen xadiisulqudsigii uu allah leeyahay subxaana wa tacaala qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al waxaan kala qaybiyey salaadii anigiiyo addoonkaygi baan u kala qaybiyey faidaa qaala alcabdi addoonkaygu markuu yidhaahdo alxamdu lilaahi qaala allahu tacala ilahay wuxuu yidhahda xamadani cabdi way yidhaahdeen salaaddii baan kala qaybiyey suurat alfaatixa baa salaad lagu sheegay bismi illaahi lagama bilaabin ee waxaa alxamdulilah baa laga bilaabay sidaa darteed ka mid maaha bay yidhahan faatixada waxaa soo aroortay marka xadiis baa soo arooray nabigeennu sala allahu calayh wasalam suuraha suuradaha fasligooda iyo kala googo'naantooda ma uusan garanayn ilaa ay soo degtay bismi illaahi araxmaan araxiim markaas ayaa suuradihii lagu kala gogooyo aqwaashaas ayay marka culimmadu isugu khilaafeen waxay kaloo culimmadu isugu khilaafeen akhriskiisa la akhrinayo markii salaada la tukanayo ma lala jahrayaa mase hoos baa loo akrinaya mase looma akrinaya saddexdaba isugu khilaaf imaamu shaafici iyo raggiisii waxay aaminsan yihiin iyagoo yidhaahdeen waa lala jahrinaya axaadiis baana ku soo aroortay iyadana muran badni ka jira kuwo laga fahmayona ay ku jiraan oo saxiixa waxaa ka mid a abu hurayra radi allahu tacaala canhu inuu yidhi salaaddii nebiga ayaan idin tujinayaa kadibna wuu soo istaagay bismi illaahi araxmaan araxiim ayuu la jahray salaaddii markuu tujiyey buu wuxuu yidhi anigu salaaddii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam mid idinku ekaan badan baan xadiikaas culimmada qayb baa diidday oo tiri dacfi baa ku jira qaybna waa saxiix muran baa ka taagan anas ibn malik radi allahu tacaala canhu nebigeenna sal alla alay slam sidee buu u akhrin jiray nebigeennu sala allahu alay wasalam qur'aanka markuu akhrinayo bismi illaahi araxmaan iraxiim buu ka bilaabi jiray wuxuu ka bilaabi jiray qur-aanka wuu medi jiray markaasbuu wuxuu ka bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi araxmaan araxiim wuu meday markaas halka haddana meelaha ay shaaficiyadu ka qaadatay bay ka mid tahay in kor loo akhrinayo rag kaleeto waxay yidhahdeen maya waa la akrinaya laakiin hoos baa loo akhrinayaa waxayna u deliishadeen xadiis isaguna saxiixaynka ku jira waad garanaysaa oo anas ibnu maalik radi allahu tacaala canhu nafkiisa iyo caaisha midna anas baa wariyey midna caaisha warisa anas wuxuu leeyahy radi allahu tacaala canhu nebigii waa ku daba tukaday abu bakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali inuu yidhi baan marayna weligay bismillaah sax waaye afarta waaye weligay iyagoo bismi illaahi araxmaan iraxiim odhanaya maan arag caaishana radi allahu tacala canha nabigenu sal ly slam wuxuu ku bilaabi jiray alxamdu lilahi rabb alcaalamiin culimadaas marka waxay yidhahan waa la akrinaya laakiin hoos baa la akrinaya culimo kale waxay yidhahan maba la akrinayoba bismi illaahi maba la odhanayo ma la akrinayo waa laga tegey saasaa looga tegaya waxay marka wallahu aclam ay u badan tahay in adilada lagu jamciyo in la akriyo laakiin hoos loo akriyo in la akriyo laakiin hoos loo akriyo sidaa ayay adiladu ay isugu imaanaysaa oo ay ku wanaagsan tahay alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin faatixada marka u horraysa aynu fiirinno magacyada ay leedahay alxamdu baa layidhi suurad cajiiba oo weyn waa suuradda waataynu soo aragnay qur'aanka ugu weyn waa kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala suuradda ugu weyn suuraddaa wa nabigeennu wuxuu ku sheegay sala allahu calayh wasalam inay tahay umm alqur'aan wa umm alkitaab xadiis saxiixa ayuu nabigeenna sidaa ku yidhi sala allahu calayh wasalam oo fii saxiixi albukhaari ku jira magacyadeeda marka waxaa ka mid a faatixa in la yidhahdo faatix waxaa loogu bixiye bay yidhaahdeen culimmadu kitaabka ayaa lagu furfuranaya oo lagu bilaaba taasaa faatix loogu bixiyey waxaa ka mida in la yidhaahdo umm lqur'aan sida xadiiska aynu aragna waxaa ka mida umm lkitaab in la yidhahdo waxaa ka mida in la yidhahdo asalaat asalaah la yidhaahdo maxaa jira sida xadiiskii haddaba aynu soo aragnay waqasamtu salaata baynii wa bayna cabdii salaadda waxaa laga wadaa faatixada laga wada waxaa ka mida in la yidhaahdo kaafiya waxay kaa kaafinaysaa qur'aanka kale oo dhan haddaad iyada keligeed akhrido waxa weeye qur-aanka kale waad kaga maarmi kartaa laakiin qur'aanka kale oo dhan kaama kaafin karo waxaa ka mida in la yidhaahdo ruqya middii laysku akhrinayay waxayna ka qaateen xadiiskii abu saciid alqudri ee uu ma garanaysaa ninkii boqorka ah uu ku akhriyay ayay ka qaateen magacyo tiri ilaa dhowr iyo toban magac ayaa loo sheegaa inay leedahay magacyo tiro badan ayay leedahay suurad cajiiba wa waxay ku bilaabanaysaa alxamdu waxay yidhahdeen culimmadu ashaas meesha ku jirta waxaa la yidhaahdaa alistiqraaqiya istiqraaqiya waxa loogu bixiyey waxay koobtay bay yidhaahdeen jamiica almaxaamid maxaamiddii oo dhan ayay kulansanaysaa kulla almaxaamid ilahay ba iskale subxaana wa tacaala xamdi kasta ilahay ba iskale xamdiga ayay culimmadu isweydiiyeenoo maxaa laga wadaa waxay yidhahdeen waxa weeye ahanaa bay u badan inuu yahay ammaan waa ilahay la ammaanaya subxana wa tacaala shukri waa lagu sheegay inuu yahay shukrigaa gudaweyn waa la yidhi anaa weeye ayaa la yidhi waxay u badan yihiin anaa weeye inay yidhahdaan ayuu badan yihin marka ammaan iyo mahadnaq dhammaanteed ilaahay bay iskale subxaana wa tacaala waxaa la isweydiin karaa marka oo haddii qof ixsaan kuu sameeyo mahad male miya oo nabigeenina wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh ninkii ixsaan idiin sameeya waa abaalguda waxaan leenaha maya waa leeyahay laakiin waxa weeye mahaddaas qofkaasu ixsaanka uu kuu sameeyey yaa ka keenay wa allah subxaana wa tacaala ilahay baa marka mahad dhammaystiran iskale qofkaa khaadim waa waa lagu adeejiyey khaadim iska yaroo khaadima wa u shaqay baa la yidhi ninkaan waxaan u qabo ilaahaa kaaga sameeye subxaana wa tacaala sidaa darteed marka waxa weeye allah subxaana wa tacaala baa xamdiga oo dhan iska leh xamdigu alxamdu waxa weeye waxaynu ku sheegnay sanaa inay tahay sidoo kale waa ducaawa oo nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam afdalu ducaa alxamdu lilah ducada waxaa ugu fadli badan alxamdu lilah wa afdalu dikri dikrigana waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah marka waa duco haddana saasay tahay duco wey oo waxa weeye qofku haddii uu yidhaahdo alxamdu lilah alxamdu lilah hadduu yidhaahdo kaanamaa inuu ducaystay oo kale maxaa jira ilaahay buu u shukriyey u mahadnaqay ammaanay kadibna dantii uu lahaa iyo baahidii uu qabay ilahay baa gudaya allah baa gudaya subxana wa tacaala marka waxaa la yidhi axaadiistaasa ku soo aroortay iyadana inay tahay xamdi inay tahay allah subxaanahu wa tacaala anaagaasu alle isku ammaanayo subxana wa taala mid isku ammaanayo bimaxamid aljamiil isku ammaanayo ilahay leeyahay subxana wa tacaala weeyo ilaahay xamdiga waa jecel yahay in la ammaano ayuu alle jecel yahay subxana wa tacaala maxaa jira mustaxaq waa wuu mutaysan boqorrada iyo soomaar boqorrada maxay jecel yihiin in la ammaano soo maa iyagoo aan waxba ahayn ayay jecel yihiin in la ammaano laakiin allah subxana wa tacaala wuu mutaystay alxamdu baynu nidhi mahaddaas oo dhan lilaahi ilahay buu u sugnaatay laamkaasu ikhtisaas wey lilikhtisaas wey yacni ilaahay baa subxaana wa tacaala ay khaas u tahay oo iska leh wey ma garanaysa iyo wal istixqaaq wey isagaa mutaystay oo iska leh wey allah subxaana wa tacaala waxaa waana khabarkii alxamdu mubtadi'i weeye lilaahina khabarkii wey ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa marka mahad oo dhan ammaan oo dhan shukri oo dhan allah bay u sugnaatay subxaana wa tacaala sidoo kaleeto ayaa waxaa la yidhi laga sifeeyey oo la yidhi haddana allahaasu waa kuma rabbi alcaalamiin allahaas haddana laga sii sifaynaya allahaas iska leh maxaamidda oo dhan iska leh si laguu tusoo laguu qanciyo allah inuu leeyahay subxaana wa tacaala ayaa waxaa lagu yidhi rabbi alcaalamiin unka oo dhan midkii iska lahaa wey unka oo dhan wax kasta midkii iska lahaa wey wax kasta isa iskale allah subxaana wa tacaala saa darteed ayuu maxaamidda mudan yahay waa laga sifeeyey haddana waxaa la yidhi allahaasu waxa weeye alraxmaan wey allahaasu haddana waa midka naxariista badan wey naxariistiisu badantee naxariista guud leh wey oo maxaa ku jira waxaa ku jira tii hore waxaa ku jirtay tarhiib cabsigelin baa ku jira waa lagu cabsigelinaya rabbi alcaalamiin markaad maqasho caalamiinta oo dhan midkii iska lahaa arrin weyn waa aad iyo aad u weyn cabsi baa ku gashay alle awood badan weeye markaas baa waxaa lagu xejiyey alraxmaan haddana waa mid naxariis badan alle naxariis badan waaye subxana wa tacaala saa darteed baa waxaa soo arooray nabigeenna inuu yidhi sala allahu calayh wasalam low calima almu'minu hadduu ogaan lahaa mu'minku bima cinda allaahi waxa ilaahay agtiisa yaalo min alciqaab oo ciqaaba maa damaca maba damceenba jannaba maba damceenba markaasuu haddana nabigan wuxu yidhi sal slam hadduu gaalku ogaan lahaa ilaahay agtiisa waxa yaal oo naxariisa xadiis muslim ku jira waa weligiisba ilahay kama quusteen subxana wa tacaala rabbi alcaalamiin alraxmaani wey ilaahay naxariista badnaa oo naxariistaas wax walba ugu naxariisanayo صادرت با الرحمن على العرش استوى إلهي سبحانه وتعالى مقع وشيكتي استويسا محوية الرحمن الرحمن إنه يهي مد نحريس بضن ومخلوقات كردن أون حريصان إياه أي إلهي كوشيك يا سبحانه وتعالى حضر وحا ليري الرحيم و نحريس بضن حضر نحريس قار له مؤمنين تسيقار أو نحريصان إياه أما نحريس تيسي بدنيت مخلوقaadka u gudbinaya sidii labadii tafsiirba allahaas maxaamidda iska leh haddana waxa weeye maaliki yowm اddiin sidoo kaleeto maaliki isagana waa sifa wey afar sifo wey afar sifo ayaa soo aroortay markaa timi wey allihii maaliga ahaa wey oo muxuu lahaa yowm اddiin lahaa wey maalinta abaalmarinta iska lahaa wey waxaa kaloo soo aroortay maliki malik iyadoo la gaabiyo iyadoo dheer laba qiraa'o wey qiradaasuna iyadana qiro saxiixa w malikina waxa weeye waa midkii boqorka ahaa w maalintaas boqorka noqonayey ka ahaa halkaas boqorka ka mar walba boqorka ahaa laakiin maalintan ayaa loo idaafeeyey si gaar ah maxaa jira maalmaha o dhan ilaahay baa iska le subxana wa tacaala sababtu waxay tahay bay yidhaahdeen culimmadu li'annahu maalintaasu waa maalin ninkii adduunka boqortinimada sheegan jiray uusan sheegan karin laakiin adduunka dad badan ba boqornimo sheeganaya waa maalinta ilaahay odhanayo liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar isaga isu jawaabay ayna almuluuk ayna almutakabbiruun war may nimankii xoogga waaweynaa meye nimankii kibirka badnaa baa la odhanaya qof hadli karayaa ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta weeye uu allah subxaanahu wa tacaala uu cirka ku duubayo biyamiinihi kadibna uu odhanayo ayna almuluuk war nimankii boqorrada ahaa meeye waa maalinta uu nabigeena noo sheegay sala allahu alay wasalam nimankii mutakabiriinta ahaa ee kibirka badnaa waxaa la soo xaadirinayaa maalintaas iyaga oo ah ka amhaali durra dhuuryacasada oo iyaga oo laagleeg oo maxay leeyihiin dadka oo kale tilmaantooda leh ayaa la keenayaa markaas baa waxaa loo kaxaynayaa sijni baa la gelinayaa la yidhaahdo boolis la yidhahdo baa lagu xaraynaya dadka oo dhan buu yidhi yacluu calayhim kulla shay wax walbaa ka kor maraya war waxaan yar yarkaa meesha maraya maxay yihiin baa la odhanaya nimankii kibirka badnaa boqortinimada sheegan jiray awoodda sheegan jiray maalintaas baa marka ilaahay subxaana wa tacaala wuu si gaara isugu idaafaynaya oo maalinta cid hadli karta aana jirin waa maalintaas allihii lahaa ama allihii boqorka ka ahaa afar sifo ayaa marka ku jirta waay allah lagu sifeeyey subxana wa taala rabbi iyo raxmaan iyo raxiim iyo maalik ama malik rabbi waxay yidhaahdeen culimmadu sidoo kale waxay yidhaahdeen waa asmaada ilaahay u khaasa subxana wa tacala haddii la idlaaqo rabbi sayid buu noqdaa sayid wey waxay yidhaahdeen waa khaas ilahay ba iskale subxana wa tacaala qof rabbi iskama ohan karto haddiiba aad qof rabto inaad magacaas oo kale ku sheegto laabudda waxaa lagaa rabaa inaad wuxu idaafayso rabbulbeyt rabulibil aad iska odhan karto ninkii gurigaan odayga ka ahaa gurigaadaa sayid ka ah nabiga wuxu sal slam kullu ibnu aadam sayidun buyi qof kastoo ilmo aadami waa sayid buyi farajulun sayidun fii ahlihi kulli boqorraa wadatiin isma ogidin moogta ninkuu boqor reerkiisii buu ka yahay waalmar'atu sayidatun fii beyti zawjiha haweenayduna waxay boqorra ka tahay gurigii ninkeeda iyadana qof walba waa boqor sayid waa marka rabbulbeyt iyo wixii la mida waad odhan karaysaa laakiin rabbi haddii la idlaaqo allah weye subxana wa tacaala allahaas asmaa marka cajiiba ayaa laguu keenay oo maxay tahay allah muxuu yahay rabbi muxuu yahay raxmaan raxiim iyo malik ama maalik asmaa waaweyn aad iyo aad waaweyn faatixada ku jira halkaa marka waxaynu ka faa'iidnay tayna halkaas dhaafin faa'iidada aynu ka helayno waxay tahay kow asmaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ee waaweynka ah ee halkaana ama dhammaantood asmaada oo dhan waa aclaam walawsaaf alaclaam walawsaaf aclaam waxa weeye isim calama oo la yaqaano haddana sifo ka dhalanaysa innaga asmaadeennu maxay yihiin aclaam keliya khaalid baa wiil loo bixinaya isagoo shanjiru iska dhimanaya magaciisa maxaa la dhahaa khaalid waare wa miyuu waaraya maya laba jir buu iskaga dhintay shan jir buu ku dhintay meel ma gaaraya kama dhalanayso sifo inuu ninkaasu yahay khaalid inuu mid waaraya yahay kama dhalanayso laakiin ilaahay asmaadiisa kulligood oo dhan maxaa laga soo dhambalayaa waxaa laga soo saarayaa sifo allah sifa aluluhiya baa ka soo baxaysa ismullah allah markaynu nidhaahno maxaa ka soo baxaysa sifa aluluhiya ilahay buu cibaadada keligii leeyahay subxana wa tacaala ربي صفة ربوبية إلهي ربي لماذا ليه سبحانه وتعالى رحمن صفة الرحمة هيا الله قصوا النمبرية وهكذا كل واحد وقعت أسماء دي سنيين أعلام يا أوصاف إنيين سيدا أقول سيدا مركا تلاحظوا ومنهج كي أي لهايين أهل السنة والجماعة واحد نافذ فرق دي كلاء ومعضلة الأورنجري أو دن أيا ضافتي جهمية إيو nimankii la midka ahaa maxaa la ohan jiray jahmiye iyo ashaacire iyo haddii ilaahay kuu ron yahay muctasile iyo waxay doonaanba ha noqdeene kulli waxaas oo dhan qadariye iyo kulli waad khilaaftay waxaa jira iyaga qaybi waxay leeyihiin ilaahay asmaadiisu waa aclaam keliya bes sideen oo kale sifo dhanba kama dhalanayso maxaa jira sifaday diidaya tilmaamaha ilahay uu leeyahay subxana wa tacala bay diidayaan waxaynu kaloo halkaan iyadan aynu ka fahmaynaa sidoo kaleeto asmaadan inay ku jiraan haddana markaynu sifaadkii aynu hellay jamiic tawxiidkii saddexdii qayboodoo tawxiidka ah oo dhan baa meesha ku jira waayo allah waxaa inoo ka soo dhex baxay sifa aluluhiya ilahay inuu cibaadada keligi leeyahay subxana wa tacaala rabbi waxaa inoo ka soo dhex baxay inoo ka soo baxay rububiyadii ilahay inuu rububiyada isagu iska leeyahay oo rabbi yahay allah subxaana wa tacaala midka wax walba maamula wax walba abuuray wax walba iskale uu yahay waa meesha inooga soo baxay waxaa inoo ka soo baxay asmaa wa sifaat ayaa iyagana inoo ka soo baxayo asmaadina waa noo muuqataa sifaatkina meesha ayaynu ka helay taasaynu ka helaynaa intaasu ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaantiisa waa marka intaas ammaanto ayaad waxaad odhanaysaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin dalabkaagii ayaa hadda doonaysaa inay gudbisay cibaadadaad marka u soo jeesatay ilaahay baad soo ammaantay subxaana wa tacaala markaad ilaahay soo ammaantay ayaa waxaa tidhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka waxay yidhaahdeen culimmadu mafcuulkiioo la soo hormariye macmuulkii baa la soo hormariyey caamilkiisii baa laga soo hormariyey nacbudu iyaaka in la yidhaahdoba nacbudu iyaaka laakiin waxaa la yidhi iyaaka nacbud maxaa jira nimankii carabta hay lala hadlayay niman fasaxo badan ba hayno cajiiba haddii la yidhahdo nacbudu iyaaka waxay meesha ka heli lahaayeen in wax kale lagu cadfi karo oo nacbudu iyaaka wa hayrak adiga iyo cid kaleba waanu caabudaynaa meesha ka dhalanay laakiin iyaaka markii la yidhi oo la soo hormariyey xasri baa dhacay cibaadadii baa meesha lagu xasriyey waxa weeye waxba laguma cadfi karo laguma dari karo maxaad marka odhanaysaa keligaa baanu ku caabudi wa iyaaka nastaciin sidoo kaleeto keligaa ayaanu ku weydiisanaynaa kaalmo iyo isticaanaan ku weydiisanayna hadalkii markii horeeto wuxuu ahaa ilaahay baad iska ammaanaysa subxaana wa tacaala hadalkii waad soo jeedisay waxaad ka dhigtay mukhaadaba ilahay baad toos ula hadlaysaa subxaana wa tacaala kalaamkii toos baad alle ula hadlay ilaahay marka hore maxaad lahayd ilaahay مقرات رب العالمين ها الرحمن الرحيم ها مالك يوم الدين هذا محاتر إياك نعبد إلهي لا توصل هذا سبحانه وتعالى حدنا هذا كي مركو اسبدل كل دعي اسبدل لبعض ما كل دعي كل بعد هيدا واتا قنيدو جمع ما كده باتر إياك نعبد كل قابانا مقام كان وحي رهدين ومسوا بنا معظم نفسه إنه نفسي سكوي إليه إله ورتا أنت سبحانه وتعالى tacbaan baa tahay baahi baa ku haysa ilaahay baad gacmaa u hoorsanaysaa inaad nin weyn iska dhigto meeshu meel nin weyn laysaga dhigo maaha xaggeebaa marka nuunkaanu ka socdaa ayay isweydiiyeen waxa weeye bay yidhaahdeen marka culimmadu haddaad waxbaad iibisaa ka soo qaad beec baad ku jirtaa waxbaad iibinaysaa alaabo badan baad soo qaadday hal mar rabtaa inaad iibiso ninkii wax kaa iibsanaya mushtariga ahaa baad u keentay alaabtii markuu kaa qaataybu wuxuu arkay alaabtii qayb baa xun alaabtaana jimla waay waa laysku iibiyey suurtagal maa inuu yaaliyo inta fiicanan kala baxay inta xunna iska qaado kulla wax kugu soo wada celinaya rag baa dhiciga lagugu soo wada celin adiga marka maxaa tahay muqasir baa iska tahay nin gaabiyaa tahay miskiina cibaadadaha duldaleel badan baa ku jira waxa weeye wax ilaahay keligaa intaad la hor tagto aad oran karto waxaanan hayaa ilaahu waa ku caabudaa khatar wa muxuu sameeyey marka wuxuu sameeyey dadkii muslimiinta ah ilaahay caabudayu isku dhex daray marka wuxuu yidhi iyaaka nacbudu annagoo muslimiin oo dhana waxa kuu taagan oo kuu tukanaayo oo dhan kulligaya oo dhan adaanu ku caabudayn intaanoo marka muslimiina waxa weeye qayb badan baa ilahay ka aqbalaya subxana wa tacaala inta kalena in laysaga dhaafaa laga yaaba waa qowmun waxa weye laa yashqaa juluusuhum wa nabigana muxuu noo shegay sal sl qowmun laa yashqaa juluusuhum niman waxaa jira intaad haddaad iskala fadhiisato aadan khasaari hayn aad la fadhiisatay oo ku liibaanta shareecadaa lagu hayaa nimankaana marka isku dhex daraysa dadkii muslimiinta oo dhan baad isku dhex dartayoo waxaa tiri kulligaya oo dhan adaan ilaahu ku caabudi cibaadayadayda oo jaban jajabkaas aan wadno ilaahu naga aqbal ayaad leedahay magaranaysa waiyaaka nastaciin sidoo kaleeto kaalma ayaan ku weydiisanayna ayaad oranaysa halkaa marka waxa weeye waxaa laga faa'iidey xasrigaas waxay yidhahdeen culimmadu macnaheeda iyaaka nacbudu waxaa laga fahmayaa oo laga helayaa qofku yatabara' min ashirki bay yidhahdeen shirkigii baan beri ka ahay bay yidhahdeen weye shirkigii ayaan beri ka ahay weye midda kaleetana waxa weeye bay yidhaahdeen wuxuu qofku beri ka noqonayaa min alxawl waalquwa in awoodla inaad iska dhigto ayaad diidaysa oo nabigeena muxuu nagu yidhi sal slam معاذ بن عفير والله إني أحبك لا تدع دبر كل صلاة إن تراهضه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مركزك حكيتك دبر الصلاة والله أنا وجعله salaad walba gadaasheeda inaad tiraa ilaahu i kaalmay ilaahu salaadan iyo waxaan aan tukanayo cibaadadan ilaahu igu kaalmay aan u tabar malihi xoog marka inaad xoog sheegato meesha ma taallo inaad miskiin iska dhigtaan rabaa marka waxa weeye iyaaka nacbudu waxaa laga faa'iidaya laa ilaha illa allahu waxaa laga faa'iidi laa ilaaha ila allahu ayaa laga faa'iidaya sida waxay yidhahdeen culimadu waxaa ka mid a bay yidhahdeen aayaadka tusinaya facbudhu watawakal calayh ilahay keliya caabud isagana tala saaro labadan aayaddan marka ninkii fahma ama labadan jumlo ninkii fahma shirki oo dhan meelu iska dhigay waxaa jira cibaadadii waa la xasriyey ducadii ilahay keliya iskale dabxigii ilahay keliya iskale isticaanadii ilahay keliya iskale istiqaasadii ilahay keliya iskale maxaa jira kulli waa cibaada soo maaha kulli lafdi cibaada wixii la yidhaahdo oo dhan baa ku dhacaya lafdigii ay culimmadu yidhaahdeen اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وحكسو إلهي جعل يهي أو رالي كي يهي أو وحلقو هضلو إيو وحل سميئة أي عباد الله يراهدا هل كاسو كو أروري إياك نعبد ما لن تاكري دسوا عيدك لنبري كرتي إياك نعبد عيدك لو حمغلي كرتي إياك نعبد عيدك لو مسجودي كرتي iyaaka nacbudu cid kale kaalmo iyo ma weydiisan kartid iyo isticaano iyo ma garanaysaa ma weydiisan kartid allah keliya subxaana wa tacaala baad aadaysa bes faqad waxda taasa lagaa rabaa musiibaa marka ka dhacdayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin baa la fahmi waaya markaas baynu markaynu salaada ka baxno maxay markuu qofku salaada ka baxo waxaad arkaysaa kuwa xarabka joogo masjidka nabiga markay imaadaan laba ragcadood buu tukanayo rabadooda intuu tago markuu tago ayuu xidhay yaa rasuul allah yaa rasuul allah waxaa isii buu leeyahy iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa soo akhriyay soo ma arag maxaa jira ma fahmin ninkaan arrinkaan arrin fahmi maaho intaas waa marka waa intuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdi maa sa'al xadiis ulqudsigiin hore usoo sheegnay qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii walicabdi maa sa'al إذا قال العبد أدونك مركو إلى الحمد لله إلى محورنا يا حمدني عبدي الرحمن الرحيم وحورنا يا أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أدونك يقول حوي دستولي هاي سؤال شادي ولم أدك بدن هذا أقول بيسا مركا سؤال شادي مركا واتنا دعالي أدربتي ماشي لقاها هي حنون باكو هي اهدنا إله واحد نبو هنونسا الصراط وددا المستقيم توصل يا رئيس إله واحد نبو هنونسا وددا توصل يا رئيس waddada toosni maxay tahay iyada wakhtigii nagu dhammaan rabo wakhtiga waddada toosni siraadka waxa weeye horta asalkeeda waxa weeye waa waddo weyn oo aan leexleex lahayn wey waddo toosan waa dharar badan waa waa toosan tahay laakiin waa dharar badan tahay nabigeenni baa sheegay sala allahu alay wasalam haadaa siraadullaahi mustaqiiman waddu jaaxay dheer markaas buu waddooyin ka bixiyey nabigeenu sala allahu alay wasalam markaas buu waddo kasta ma ujeedaan oo ka baxaysa mid walba shaydaan baa taagan oo kuu yeeraya buu haddaa waddadan marto shaydaan baa raacay mac salaama ku dhammaanaysa soomaalika rag mujaahidiina kaa baxaya beri iyagu ridaa baad arkay maxaa ku dhacay siraad almustaqiim baa ku dheeraaday war waddadan aan dhammaanayn maxay tahay laakiin waa waddo dheer oo se u socoto ilahay bay kuu geynaysaa subxana wa tacaala siraadkaa wuxuu nabigeenna ku sheegay sala allahu alayhi wasalam matal buu u sameeyey xadiis saxiixa markaas buu wuxuu yidhi nabigeennu sala allahu alayhi wasalam waddadaa siraadka ahi waxa weeye alislaam fasiraadu alislaam fasiraad alislaam islaamka oo toosan inaad haysato aada meel loga leexo ilaa waddadaa igu leexi baad leedahay ilaa waddadaa igu toosi baad leedahay hanuunka waxay yidhahdeen culimmadu laba qaybood bay u kala baxaanoo labadaa qaybood waxaa la kala yidhaahdaa alhidaaya mid ka mida oo la yidhaahdo addalaalatu waalirshaad nebigi baa iskale sala allahu alay wasalam iyo culimmada qof kasta waa geli karaya waa midda ilahay wa innaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim adigu waddada ilahay subxana wa tala dadka waa ku hanuunin kartaa baa la leeyahay meel kale maxaa lagu yidhi maxaa la yidhi innaka laa tahdii man axbabta soo marag hidaayadan loo diido maxay tahay hidaayadan waxaa la yidhahdaa addalaalatu waaltawfiiq in lagu waafajiyo waa waddadii ayaa lagu marinayaa waddadii ayaa lagu haynayaa ilaa aad meeshaad rabta ka gaarto haddaad tidhaahdo nin iyow ku yidhaahdo muqdisho xaggee loo maraa waa u tilmaanta waddadaan ka bax halkaas aad maxaa dhici kartaa markuu dhexda soo socdo inuu ka leexdo soo maaha waddadii adigu waa tustay laakiin dhexdu ka leexan kara laakiin markaad dhinaca ka fadhiisato oo aad sidaa u socoto geyso meeshii uu rabay waddadii waa meeshii waa tegey soo maaha tawfiiq wey taas waa midda ilaahay aan weydiisanayno subxaana wa tacaala ilah waxaan weydiisanaynaa inuu waddada intuuna tuso uu nagu hayo ilaa aynu ilaahay kala kulanno subxana wa tacala waa isweydiin leh waaba tukanaynaa wejigii waabayna madoobaaday wasagiiba ayna ka badatay hanuunkaan raadinayno maxay hanuunkaan aan raadinayno waxa weeye inuu ilaahay subxaana wa tacaala nagu hayo waa waxaan rabnaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu hayo oo hanuunka noo zaay waladiina ihtadow zaadahum hudan waataahum taqwaahum inuu ilaahay noo noo zaa'idiyo oo haddana nagu hayo maxaa jira qofkii aamin iskama aha oo uu ka leexan karayaa taasaa iyadana ka mid ah waddadiiba haddana say tilmaamay waddadu maxay tahay siraada aladiina kuwii waddadoodii wa waddada adiga rabto waad sii cayimaysaa ay mareen aladiina kuwii baa maray ancamta calayhim aad u nicmaysay oo kuwaasuna yeeyihiin waad garanaysaan oo kuwa ilahi ka warrama man yudic illaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasna ulaa'ika rafiiqa afar qolo waa afartaa qolo waddadoodaan raba aniga baad leedahay maxay yihiin ambiyadii maxay yihiin sidiiqiintii maxay yihiin shuhadadii maxay yihiin saalixiintii afartaasuu meeshay mareen un baan doonaya anigu soo marag afartaasaan rabaa meeshay waddadaa wadda aan hayn ma rabo ilaa waddadaasaan rabaa inay mariso baad leedahay غير المغضوب عليهم وددي غير كذا أح أي مرين المغضوب عليهم كوي لو عروضي وددي أي مرين aan ahayn yani waddadaas ma rabo inaan maro wa taas waxaa lagu tusinayaa didkeeda waxaa ka soo hor jeeda saa waddadan fiicnaanteeda u fahamto kuwa loo carooday miday mareen ma rabo sidoo kale addaalliina laamkan waxay yidhahdeen laada waxay yidhahdeen culimmadu waa litawkiid wa icraabka shaqo kuma leh maxaa jira غayri almaqduubi calayhim waddaalliin baa ku filan laakiin laamkanu litawkiid wa macni baa lagu sii adkaynaya waladaaliina kuwii lumay meeshii ay mareen ilaahu ma doonayo laba qolaa la sheegay labada qolo yihiin bilikhtisaar yahuudi nasaaro nabigeenna noo sheegay sala allahu alayh wasalam almaqduubi calayhim qolada loo carooday wuxuu yidhi nabigeenna sala allahu alayhi wasalam waxa weeye alyahuud addaalliin kuwa lumay oo waddadii ka lumayna waxa weeye annasaara labaduba way lumeen laakiin qolana maxay ku luntay iyagoo garanaya qoladan la yidhahdo yahuudda sheekadii waxa way ogaayeen oo way garanayeen diinta cilmi bay lahaayeen iyagoo cilmigii garanaya ayay ka baxeen oo ka leexdeen oo waddadaa u leexdeen oo ka tageen qoladan kale laakiin maxaa ku dhacay way lunsan yihiin iyaguna way wareersan yihiin maxaa ku dhacay wadda xaqa maba helinba iska wareersanaan wareer baa bay la tegay saasay ku tageen iyaguna mac salaam labadaa qolo anigu waddadooda ma doonaya baad leedahay laakiin haddaynu isweydiino labada wadda tumaynu u dhownahay baad isleedahay tii ambiyadii ay mareen nebi maxamed sala allahu alay wasalam iyo ibraahiim iyo nuux iyo muusa iyo ciisa waddadii ay mareen abubakr sidiiq cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu shuhadadii xamse oo ma garanaysaa odaga u ahaa saalixiintii raggii kaloo wanaagsanaa iyo qoladan gaalada ah tumayn u dhownahay bay idinla tahay khatar waxaynu u jirnaa qolada kale u dhownahay soomaa qolada kalenu khatar afcaasheenna markii la fiiriyo waxa qoladaanu samaynayeen baynu inta badan samaynayn khatar aad iyo aad baynu khatar ugu jirnaa waxay yidhahdeen culimmadu suuradda markii la dhammeeyo waxa fiican oo mustaxaba in la yidhaahdo aamiin aamiin markaynu leenahay si qaladaynu xoogaa inagu nidhahan laba arrimoodba miimka waynu shadnaa aamiin saasoo ma nidhahno taas qalad wa oo waxay noqonaysaa qasdi bay noqonaysaa qasdi ayay noqonaysaa marka wax yar waa la medi karaa laakiin xaggee baynu haddaynu rabno aynu dheeraynaynaa miimta haddaan rabno waynu dheerayn karaa laakiin kan laba laba xaraf maxaa la odhan jiray laba maxaa la odhan jiray laba xarakatayn xarakatayn ma garanaysaa baad baad baad baad jiidaysaa ma garanaysaa waxaa kaloo layna ka rabaa iyadana markaynu leenahay aamiinta aynu leenahay inaynu sugno imaamku intuu ka odhanayo oo inaan ka hormarin iyadana ka hormarra waa iska yidhi baad arki maxaa jira nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ninkii aamiintiisa iyo aamiinta malaa'igta ay iswaafaqdo waxa weeye dembigiisi waa la dhaafayaa malaa'igtuna imaamka iyo aamiin la odhanaysa marka imaamkaa ka hormarin intuu marka nafaska yar ku jiro sug wey saddexdaa dib waxaan ku khulaasaynaynaa fiqhiga suuradda ku jirta suuraddan culimmadu waxay isugu khilaafeen dhowr qowl dhowrkaa qowl waxa weeye horta waxay isku khilaafeen ruknin min arkaani salah miya mise ma ah culimada intooda badan waxay qabaan inay tahay rukni min arkaani salah ee intooda badan ay qabaan waxayna ugu qaateen nabigeenna sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab axaadiis noocaas oo tiro badan baa soo aroortay rag kaleeto waxay yidhaahdeen sida xanafiyada oo kale xanafiyada ugu fog iyagu waxay yidhaahdeen waa waajib waajibka iyo faradka iyaga gaar buu yahay waajibka waa laga tegi karaa laakiin faradka lagama tegi karo waajibka faradka wuxuu ku ansaxaa mutawaatirka wixii ah marka waxay yidhahdeen waa waajib haddaad suurad qur-aanka ka mida aad akhrido faatixada uma baahnayn oo ka kaafinaysa waad iska tukan kartaa bay culimada kaleeto waxay yidhahdeen maya laabudda in la akhriyo laakiin waxay isku khilaafeen iyaguna ma'muunka markaad tahay ma u baahan tahay inaad akhrido mase uma baahna halkaas qolo waxay yidhahdeen maya mar walba waaba akhrinaysaaba imaamu shaaficiyi baa ka mid a waxaa aad iyo aad u xoojiyey imaamu bukhaari raximah allahu tacaala oo saxiixiisana baab uga sameeyey kitaab gaarana ka qoray inuu arrinkaas faatixada inaan marna laga tegi karin qolo kaleeto waxay yidhaahdeen oo ah nimanka maalikiyada loo yaqaano waxay yidhaahdeen iyagu way dhexdhexaadsadeen waxay yidhaahdeen markii imaamku uu la jahrayno waad iska tegi markii uu hoos u akhriyayna waad akhrinaysa xanafiyadu waxay yidhahdeen maya inaad akhrido maba loo baahnaba marnaba ma akhrinayso ay yidhaahdeen nimanka xanafiyada ah saasay iyagu yidhahdeen haddii mar aad tahay ma'muuna tahay ama kor ha loo akhriyo ama yaan loo akhrin waxay yidhaahdeen maba u baahnid inaad akhrido saasay aad ka tegaysaa bay wallahu aclam marka sida raajixa ahi waxa way faatixada inaan laga tegihayn sida raajixa ah inaan faatixada laga tegihayn oo mar walba la akhrinayo sida ayaa raajixsan taas ayaa ugu raajixsan wey mar walba in la akhrinayo wey intaas ayaynu iskaga gaabsanaynaa wsal allahu calaa sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalam wbillahi towfiiq